halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban xiriirka afyinada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aruurnimo jimco ah oo bisha sebteembarna saaka ay tahay koob iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan
saddex nimoo shabaab ah saddexdaa nimaa shabaab joogto tuulada la dhahayo tuulo ah laba kunoo qof ay ku nooshahay oo saddexan ay xukumayso war ma dhaqan maaha shabaab saasay dalka ku haystaan saddex saddex afar afar shan shanay dalka ku haystaan maalintay meel inay galaan rabaan carrada jirdeed meel walba intay iska habar wacdaan isku yimaadeen meesha iska galaan markay dhammaatana waa kala tagaan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagoo booqasho ku tegay shalay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ka hadlayay waxyeellada al-shabaab ee gobolkaasi waxaad kaloo maqli doontaan magaalada caabud waaq oo ay dadka deegaankaasi dib ugu soo laabanayaan kadib dagaalkii laba cisho ka hor halkaasi ka dhacay waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii saakay oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa khamiistii shalay ahayd waxa ay sheegtay inay qaadan doonto toban kun oo qaxootiga suuriya ah sanadka soo socda ayna kordhin doonto taageerada ay siiso dadka qaxaya ee gudaha waddanka suuriya afhayeen u hadlay aqalka cas ee dalka maraykanka laguna magacaabo john waa josh ernest ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne barack obama uu amray saraakiil maraykana inay sameeyaan diyaarinta goobaha dadkaasi ay kasoo degi doonaan dalka gudihiisa iyadoo la bilaabi doono bisha soo socotana in maraykanku dadkaasi ay siiyaan tasiilaadka ay u baahan yihiin ee dhinaca qaxootiga maraykanku waxa uu qaadan doonaa toddobaatan kun oo qaxootiya sanad kastaba waxa uu ka qaataa toddobaatan kun oo qaxootiya caalamka
qaramada midoobey ayaa sheegtay khamiistii shalay in wadahadaladii nabadeed ee ku aadanaa soo afjaridda colaadda yemen lagu wado inay dib gobolka uga bilowdaan toddobaadka soo socda iyadoo dhinacyada iska soo horjeedana ugu baaqay inay si daacadnimo ah uga qayb qaataan wadahadalada ergagaarkii qaramada midoobey ismaaciil walad sheekh axmed ayaa soo dhoweeyey sida dowladda yemen ee madaxweynaha masaafuriska ku maqan cabdirab haad mansuur mucaaradka xuutiyiinta ee shiicada iyo taageerayaasha xisbigii horey talada dalkaasi u hayay ay uga go-an tahay inay uga wada hadlaan ugana qayb qaataan wadahadaladan waxa uu sheegay in goobta ay wadahadaladan ka dhacayaan qaramada midoobay ay dib u sheegi doonto colaadda yemen ayaa tan iyo markii ay bilaabatay waxaa ku dhintay in ka badan afar kun oo qof dhowr dhowr iskuday oo horey oo la doonayay in colaadda lagu joojiyo ayaa guuldaraystay maraykanka iyo gaashaanbuurta neto ayaa jawaab dareen leh waxa ay ka bixiyeen wararka sheegaya in ciidamo ruusha ay kusoo badanayaan gudaha suuriya sarkaal saro ka tirsan wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa u sheegay v o e da in ruushku uu sahay milatari oo dhinaca hawada uu geeyey syriya isagoo ugu yeeray dhaqdhaqaaqyada noocaana kuwo aan caawinayn wax ka qabashada xaaladda qallafsan ee suuriya afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka laguna magacaabo john kirby ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay inaanu xaqiijin karin in ciidamada milatariga ee ruushka ee gudaha suuriya lagu arkayo ay kordhayaan laakiinse ayse kala caddeen qorshaha cusub ee ruushka ee syriya wuxuuna sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu arrinkan kala hadlay dhigiisa ruushka sergey lofref mar uu khadka telefoonka kula hadlay ruushka ayaa si weyn u taageera xukuumadda bishaar al asad ee suuriya aqalka siineedka ee maraykanka ayaa khamiistii shalay ku guuldaraystay inuu meel mariyo qaraar ay soo gudbiyeen xubnaha xisbiga jamhuuriga oo hor istaagi lahaa heshiiska nukleerka ee maraykanku qaybta ka yahay ee caalamiga ah ee lala galay iiraan qaraarka ayaa u baahnaa ilaa iyo lixdan cod si uu u meel maro laakiin waxaa u codeeyey siddeed iyo konton senatar halka labayo afartanna ay ka soo horjeesteen madaxweyne barack obama ayaa hadda xaqiiqsaday inuu saxiixi karo heshiiska laakiin afhayeenka aqalka hoose ee wakiilada ee koongareeska john benner ayaa khamiistii shalay sheegay in dagaalka ay uga soo horjeedaan heshiiskan uu sii socon doono kuwa kasoo horjeeda heshiiskan oo ay ku jiraan tiro mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ayaa qaba inuu iiraan fursad siinayo inay samaysato nukleerka islamarkaana iiraan ay helayso balaayiin dollar oo ay ku maalgeliso argagixisada maamulka obama ayaase ku doodaya in heshiiskan uu yahay midkii keliya ee ugu wanaagsanaa ee suurtagalka ahaa ee ka hor istaagi kara iran inay samaysato bam nukleer ah
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda afartii bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan ayaa maleeshiyada ururka al-shabaab waxa ay weeraro xoogan ka geysteen meelo ka mid a gobolka shabeellaha hoose weeraradaasi ayaa waxaa ka mid ahaa weeraro ay bishii juun ku qaadeen saldhigyo ay ku lahaayeen ciidamada amisom deegaanka lego iyo degmada janaale labadaasi weeraro waxaa la sheegay in amisom ay uga dhinteen askar ka badan toddobaatan askari oo burundi iyo yuganda u kala dhashay weeraradaasi ayaa muujiyey in maleeshiyada ururka al-shabaab ay xoogga soo saareen gobolkan ka hor markii laga soo saaray gobolada baay bakool iyo gedo madaxweynaha soomaaliya haddaba xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo qaar ka mida la taliyayaasha ciidamada nabad ilaalinta ee amisom wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiil kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya ayaa shalay kulan kula qaatay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi si loo arrinsado deegaankaasi dagaalka ururka al-shabaab ay dowladda kula jirto wariyahayaga maxamed colaad xasan oo haatanba istuudiyaha igu helinaya ayaa kulankaasi kadib waxa uu wareystay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdalle xuseen cali wafdiga madaxweynaha balaaran ayuu ahaa waxaana ku wehelinayay madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan iyo xubno golaha wasiirada baarlamaanka iyo maamulka soo dhaweystay wasiiradooda xildhibaanadooda degmada abdeye ayuu runtii gaaray sidoo kale wafdiga madaxweynaha waxaa la socday fasiirka midooda afrika taliyaha amisom iyo taliyaha ciidamada uganda sektorka iyo saraakiil kale ciidanka xooga dalka dhammaan saraakiil badanaa wafdiga ku heliineysay madaxweynaha ujeedkana wuxuu ahaa qaabkii loo dardaragelin lahaa amniga loo horumarin lahaa iyo xagga arrimaha bulshada sida aada la socotaan waad og tahay in dhamaystirka cadowga looga xiseynayo dhammaan gobolada ololahaas ayaa socdo waxaana lala qaybsanayay shacabka ku dhaqan deegaanka wasiir madaxweynuhu markii uu tegayay afgooye wuxuu sii raacay helicopter dabcan inkastoo dhulka aad soo martay markii dambe baahidaa helicopter afgooye iyo muqdisho dhexeeda loo raacayo soddon kilomitr maxaa keenay ma shaki xagga ammaanka aad qabteen wax baqdinahoo ka jirta ma lahan diyaaradna waa la raaci karaa dhulkana waa lasoo mari karaa intaba de amni darrada cirka iyo dhulka intaba way jirtaa wax welwel oo ka jira ma lahan haddii amni darro oo laga baqaayo kor iyo hoosba way ka imaan kartaa laakiin muhiimadu waktiga oo yar dartiisa ayaa diyaaraddu si wakti dhow loogu tago meesha ayaa loo raacay laakiin welwel ma jirin soo noqodkii madaxweynaha wuxuu soo maray dhulka oo weliba si nabadgelyo ah uu kusoo maray ciidanka amnigana runtii si wanaagsan ayaa amniga u xaqiijiyeen madaxweynaha sidoo kale intii afgoy ilaa iyo xamar oo ka imaanayay waddada si toosa ma uusan usoo marin inta ka dego ayuu shacabka salaamayey oo gacan qaadayey goobaha ay ku shaahayaan ayuu la fariistay wuxuu ka dukaamaystay goobaha ii sheegay muxuu ahaa ay dadku ku ganacsanayaan waxyaabo badan oo kasoo iibsaday ardayda iskuuleyda iyo odayaasha dhammaantood runtii wuxuu ahaa safar aada iyo aada qiimo weyn ugu fadhiya dowladda soomaaliya wa waa gartay dad baa u fasiran karaa in maalmihii u dambeeyey ama toddobaadadii u dambeeyey dagaallo ay kusoo noqnoqonayeen gobolka oo meelo xere ciidamada amisom ay degan yihiin la weeraray oo meelo ciidamadu ay kasoo baxeen dad baa arrintan u turjumi karaa in culays xagga shabaab kasoo wajahay dowladda gobolka shabeellaha hoose laga arrinsanayo qeybbay ka tahay runtii shabaab dagaal badan oo ku socdo oo goboladaas bakool iyo baay iyo gedo ayaa dagaal culus ka soo fuulay ayaguna dhinacaan ayay runtii isku dayeen inay culeys soo saareen marka taa ayaa laga hortegayaa in in la abaabulo deegaanka iyo shacabka iyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom qaabkii ayaguna looga hortegi lahaa loo wajihi lahaa runtii qeybbay ka tahay meel wanaagsan ayayna runtii soo dhigeen kulankii madaxweynaha iyo dadka deegaanka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisomba intaba runtii guul fiican ayaa laga gaaray hadalkaasna sheegay muxuu ahaa waa laisku gartay sidii shabaab looga fikeen lahaa meelaha ay ku dhuumaysay ku dhuumanayaan iyo meelaha ay hadda xooga soo saarayaan intaas wasiir meelahan shabaabka ay soo weerarayaan waxaa la leeyahay waxay ka faa'iidaysanayaan tirada ciidamada meelaha la dejinayo oo yar iyo dhulkii oo ballaaran oo ay isku dayayaan in markaa ay soo abaabulaan oo tiro badan oo ciidamadooda ay ku weerarayaan xero laga yaabo in boqol askari ama ama konton askari ay joogto arrimaha ma ka fikirteen wasaaradda gaashaandhigga ahaan haddaad tihiin in ciidamo la dejiyo meel oo tiro aan ku filnayn in isdifaacda meel la dejiyo niyo horta qorshaha ciidanku waa ballaaran yahay waana lagu tala jiraa in dhammaan gobolka oo dhan la dejiyo ciidanka kuwa amisom iyo kuwa dowladda intaba iyo kuwa deegaanka oo la doonayo ayagina in runtii hadda la abaabulo intaba qorshahaas bay jiraan laakiin shabaab waxaad moodaa in waktigoodii uu sii dhammaanayo oo hadba ciidamo deegaankooda ay ku weerarayaan marka culeyskaas wuu jiray laakiin hadda aad baa looga tawaabashay wararka gobolka shabeellaha hoose ka imaanaya waxay sheegayaan in meelaha xerooyinka ee ciidamadu ay degan yihiin magaalooyinka ku dhodho oo magaalooyinka waaweyn ee gobolka marka laga reebo inta kale in al-shabaab ay si xora u dhaqdhaqaaqdo oo meeshay doontana ay weerari karto maxaa ugu wacan in gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan ay sidaa ugu xoogganaadaan way jirtaa inay meelo badan oo gobolka qaarkood ay ka joogjoogaan ay ku dhuuman ay ku dhuumanayaan warbixintooduna waa lahaaya laakiin meelihii ugu dambeysay oo leeyahay gobolka dalka oo dhan way uga harsan yihiin waana qorsho ballaarana jiro oo iyagana lagu doonayo in looga sakeeyo waana jirta arrintaas in meelo badan ay ku dhuumanayaan culeyskaas in la saaro ayaana qorshuhu yahay iyagana looga sakeeyo hadba meel ayay isku dayayaan inay weeraraan si ay u muujiyaan inay badan yihiin kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdalla xuseen cali oo iigu warramayay qadka taleefonka ee magaalada muqdisho intii booqashadaasi madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku joogeen degmada afgooye waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka ee degaanka saraakiisha ciidamada iyo qaar ka mida waxgaradka iyagoo kala hadlay sidii ammaanka loo sugi lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay madaxweynaha ayaa ugu horreyntii ka hadlay heshiis beelo gobolka ku dagaalamay ay horay u gaareen oo fuli waayey heshiiska dadka heshiinayaa laga rabaa waa nabadoodii waa heshiiskoodii waa noloshoodii koow horta ayaga inay dhaqan geliyaan inay go-aan noqdo dowladdu kaabiday gashaa federaalka ah waa kaalmaynay dowlad goboleedku waa kaalmaynaa muxuu koonfur galbeed waxaa kaloo uu madaxweynaha ka hadlay isbaarooyin ay dadka degaanka ka cabanayaan oo rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya ay dhigtaan waddooyinka gobolka isbaaro meelay cudurdaar ku leedahay ma leh markhaatiyaad ka tihiin waa joogtiin buundada afgooye iyo tixseena inta ku dhexaysahay toban sagaal wiilaa saddex maalmood gudahood lagu dilay oo isbaaro jidka u tiimi inta carareen qaarkood la daba kacay oo duurka looga daba tegay nin isbaaro dhigtay nagama tirsana cidow dhaafaayana ma leh haddii dadka qaarkiis qabaan isbaarada wuxuu u dhigtay waa qabiil kale markiisa hore meeshuu ka yimid hadduu qabiilkiisa ka yimid meeshaasu isbaarada ku dhigan jiray inta kuma bilaabin isbaariiska waa isbaariis madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale dadka deegaanka gobolka shabeellaha hoose ku booriyey inay la dagaalamaan ururka al-shabaab oo uu sheegay in tiro aan badnayn oo fara ku tirisa oo ka mid a ay baqdin gelin ku haystaan tuulooyin dhan oo gobolka ku yaala saddex nimoo shabaaba saddexdaa nimaa shabaab joogto tuuladan la dhahayo tuulo ah laba kunoo qof ay ku nooshahay oo saddexan ay xukumayso war maaha dhaqan maaha shabaab saasay dalka ku haystaan saddex saddex afar afar shan shan ay dalka ku haystaan maalintay meel inay galaan rabaan carrada jirdeeda meel walba intay iska habar wacdaan isku yimaadeen meesha iska galaan markay dhamaatana waa kala tagaan nin walba saddexdii tuuladii oo saddexda ku ahayn xukumayeen dib ugu laabtaan dalka waxaana lagu haystaa waa qaabdarradaas annaga isqaabayn la aan isqaabayno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in guddi ay u saartay dowladda soomaaliya oo ay ka shaqaynayso sidii loo abaabuli lahaa ciidan dadka degaanku ay leeyihiin oo lagu biiriyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayey warbixintaasi iyo uu waraysigii hore kasii horreeyey ee uu la yeeshay isagu maxamed colaad xasan weeyaane wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdalle xuseen cali subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da haatanna haddii aynu eegno dadka magaalada caabudwaaq oo horey uga barakacay magaaladaasi ayaa dib waxay ugu soo noqonayaan halkaasi kadib markii muddo labaatan qof markii halkaas aan raahday labaatan qof ay ku dhinteen dagaal ka dhacay labadii cishe lasoo dhaafay saaka iyo shalay waxay u muuqataa in ay nabdoon tahay guud ahaana waxaa isu soo noq waxaa soo noqday isu socodka dadka deegaankaasi ganacsigii goobihii waxbarashada ayaa sidoo kale dib loo furay khadka telefoonka ee magaaladaasi waxaan kula xiriirayay mahad cumar oo ka mida dadka magaalada waxaana ugu horreyntii weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada
dow maanta aad buu deganaa dhammaan meelaha ganacsiyo ganacsiyadu waa furaayeen dadkii duurkii kala yacyaacay oo xabadaha ka yacyaaceen dhammaantoodna waa kusoo laabteen meeladuna aad bay u degan tahay hadda waxaad iga warantaa marka dadkii ka barakacay magaalada banaankeeda aaday wax dib ugu soo noqday
dhammaantay dadka waa soo wada laabteen xala hadda qof kasta gurigiisa uu ku sugan yahay dowguna wuu degan yahay wax cabsiyo iyo khalkhalnimo ma jiraan cid wax ku noqotay dadka rayidka ah kasokow qofka markii hore naloo sheegay dagaalkaasi adugu dad yow oo firita gaartay way jirtaa oo xabado iska weysaa guryahooda ugu tagtageen iyo meelaha iyagoo iska mahaya laakiin dadkii umisayiin baa dhibaata kala gaartay waa gartay marka dadku cabsida ay ka muujinayaan dagaal ama mar kale in wax ay dhici karaan waa mid intee la-eg hadda cabsi ma jirto dadku hadda qabo oo waktigii wakti fiican oo qof walba uu ku kalsoona qabi karo wixii soo noqon lahaa inay iman lahaayeen baa lasbaa la jooga waa gartay magaalada caabuduaq waayadan dambe oo dhan aad ayay u dhismaysay dadka deegaanku waxa ay sheegayeen in qurba joogta ay anke dib ugu noqonaysay saameyn intee la eg buu ku yeelan karaa isku dhacaan dambe oo labada dhinac ay ku dhex dagaalameen
dadkii kaley qurbajoogta aada u rakagelinaysaa hadda dadka qurbajoogtaahuna waa dad iska doodaada u badan oo aad bay u kala afkaar duwanaayeen ayaga iyo nimankaas marka haddeer waxaan isleeyahay rajo fiican bayba deegaankiisa qabaan inay dib u maalgashadaan oo ay kusoo laabtaan waa tahay haatan yaa si guud gacanta ugu haya deegaanka adigu siika galmudug qasimid baa jooga laakiin oo raba inay gudagalaan amnigi iyo maamul samayn iyo qorshahooda dowladnimo waa gartay marka dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo wax ilaa iyo haatan kulamo ay la qaateen maadaama cabduaq deegaanada sida gaarka ah dadka degan waayadan dambe ay dibudhiskeeda ama maamulkeeda ay gacanta ku hayeen ee qeyb ka ahayd wax odayaasha dhaqanka ay kala hadleen iyo ma jirtaa
odayaalka dhaqanka iyo ganacsatada iyo aduu kulamo gaargaara ayaa u socday ilaa maantay odayaalkuna aad bay arrintan u dhiir usoo dhaweynayaan oo qoladaa horey aada isku dhaceen oo mataqaana xorumala-aan ola tacaamushay marka hadda iyaga laftigoodiba waxay doonayaan inay ka qayb qaataan digidisinta iyo xasiloonida waa gartay marka goobihii lagu dagaalamay ee dabcan dhaawacyaa jiray oo laga qaaday marka isbitaalka miyay dhaawacyada yaalaan mase degmooyin kale ayaa loo qaaday
kala loo qaaday wax cadaada loo qaaday iyo qoladii awal meeshan ka baxdo dhusmareb waxay dhinna aaday labada kaaun bay istaan dhaawacyadeedu guud ahaan maxaa lagu sheega marka tirada dhimashada intii ugu dambeysay marka laisku daro waxoo dhan
labaatamiye waa gaarayaan haye dhaawacuna isaguna waa waa dadilasudameeya sidan qiyaasay maxaa rayid ahaa marka
dadka rayidkaa oo dhaawacmay adugu saddex iyo afar kama badnaan filayaa
marka khasaaraha dagaalka labada dhinac wuxuu u badnaa dadkii ku dhex dagaalamay magaalada
labada dadkii ku dagaalamay buu khasaargu u badnaa axado sii kala cuslaadeene
waa tahay dib ma u furmeen goobihii ganacsiga iyo iskuuladii iyo dadkii misdhex socdaan
haa ganacsigii waa furmay dee iskuuladii waxaas khamiis ay ahayd oo ay iska xilligoodi caadiga ahayd ba ay iska ahayd ganacsigiina dib ayuu maanta u bilowday oo dadku waxbuu kala gadanayay oo meeradu way furaayeen dhammaantood waa gartay ganacsiga haddaan soo qaadano caabudwaaq maxay ku tiirsan yihiin dadku maxay ka ganacsadaan maxaa ka soo dego maxaase ka dhoof dadku inta magaalo me magaalo jirtaay ay ganacsato oo agabyada kala duwan oo ama macayshada ama dhismaha ama mataqaana wixii la mid ah waa laga ganacsadaa waxay ku xiran tahay waqooyi bari bay ku xiran tahay xamar bay ku xiran tahay meelo badan bay ku xiran tahay oo lo ganacsigooda ku xiran yahay
kaasi waxa uu ahaa mahad cumar oo ka mida dadka degan magaalada caabud waa khadka telefoonka ayuuna iigu waramayay maanta iyo shalay oo magaaladu ay u eg tahay in xaalkeeda uu degan yahay caadina ay kusoo noqotay kadib dagaaladii
dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijkai aad wada sugayseen oo subax walbo jimcaad dhegeysan jirteen amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa looga diyaargaroobayaa munaasabadda xajka iyada oo xujaajtii sannadkan ay bilaabeen in ay gaadhaan magaalada maka almukarama waxaana sannadkan la filayaa in ka badan toddoba kun oo xujay ah oo soomaaliya inay ka dhoofaan dalka soomaaliya sida uu faahfaahinayo sheekh shamsudiin goobdoon oo ka mid a culimmada ku nool magaalada maka almukarama isagoo nooga waramay isaga oo ku sugan xaramka maka walaal sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka si fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo sidii hore sanadadii hore uga wanaagsan ayay isu diyaariyeen bacsada xujayda soomaaliyeed ee soo dhaweynaysa sanadkan sanadkan sidaanu ognahay ama ay noo sheegeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay najiib faysal carab oo ah ragga bacsada xujayda soomaaliyeed u fadhiya ee dalka sacuudi carabiya wuxuu noo sheegay inay toddoba kun iyo shan boqol oo soomaali ah ay ku qoran yihiin xajka sanadkan ilaa haddana ay soo gaareen dad tiradooda ay gaarayso laba kun iyo shan boqol waxaanu dareemaynaa jawi aada u wanaagsan ayaanu dareemaynaa xujayda soomaalida mar aan maanta aan dhex dhex maray oo aan waraystay qaabka ay usoo xajiyeen iyo waxa ay dareemayaan wejiyadooda aad baan farxad uga farxad ayaa aada uga muuqatay isla markaasna sanadkan waxaa aada loogu soo dhaweeyey xaramka oo hoteella u dhow xaramka ayaa la soo dejiyey xujayda halkaasoo xaajigu uu awoodo inuu shanta waktiba uu lugihiisa ku tago islamarkaana uu kaga soo noqdo teeda kale allah subxaanahu watacaala waxa uu ku manaystay magaalada maka almukarama maalmihii aynu soo dhaafnay roob iyo jawi aada u qabow islamarkaasna aad dareemaysid xujaydu inay waxa weeye kulligood ay qabowsadeen qof kastana markuu roobka ama shuuxu uu ku da-ayey uu gacmaha kor taagayey isagoo allah subxaanahu watacaala fursadaas maadaama ay samadu furan tahay uuna joogo magaaladii barakaysneed ilaahay fursadda iyada ay kaga faa'iidaysanayeen ayna ducaysanayeen marka wejiyadooda xujayda farxad ayaa ka muuqatay bacsada xujaydana iyagana aad bay ugu mahadsan yihiin diyaargarowga wanaagsan ay isu diyaariyeen xajkan sanadka labada kun iyo shanta boqol qaab sidii hore ka duwan ayay sameeyeen hoteeladii oo loo soo dhaweeyey xaramka istiqbaal wanaagsan oo xujadii lasoo waxa weye si fiican loosoo dhaweynayo iyo weliba waxa weeye mutawifiin mar kastaba xaajigu markuu soo gaaro magaalada maka almukarama lagu darayo oo dawaafinaya suusan xaajigu waxa weeye uusan waxba u qaldin acmaashi xajka aad bayna ugu mahadsan yihin ayaan leenahay bacsada xajka waana sidaas ayaa jawiga u ahaa maanta iyo shalay iyo weliba asbuucii lasoo dhaafay walaal boqortooyada sacuudiga ayaa wadda diyaargarow ballaadhan iyada oo guud ahaan magaalada maka isbeddel laga dareemayo walaal magaalada maka almukarama saa og tahayba muddadii hadda lasoo dhaafay ee shanta sano ahayd waxa aad loo bedelay habdhismihii ay ahayd magaaladu isla markaasna xaramku waxa weeye isbeddel aad u weyn ayaa ku dhacay boqorkii boqor cabdallah allah u naxariistee waxa uu saxiixay mashruuc aad u weyn mashruucaas oo aad iyo aad looga bedelay wax weyn dhismihii xaramka halkaasoo waxa weeye markii aad xaramka timaadid aad isbedel weyn dareemaysid maadaama dawaafkii la weynaysiiyey guryihii u dhowaa xaramka aagiis o dhan intii la dundumiyey laga dhisay hoteello aada u casriyeysan si ay xujaydu ay ugu irtaaxaan teeda kale shawaaricda magaalada marka almukarama o dhan dib u habeen ayaa lagu sameeyey si ay u noqoto magaalo muqadasa ama magaalo yani habdhismeedkeedu uu aada u sarreeyo xujayduna markii ay caalamka ka yimaadaan ay u dareemaan yani in aysan wax dhibaa aysan lana kulmin una dareemaan yani raaxo iyo inay xajkooda u guteen si yani waxa weeye aada iyo aada u sarraysaa marka waxaan oran karnaa xukuumadda sacuudi carabiya aad bay ugu mahadsan tahay sida wanaagsan ay waxa weye mar kastaba ugu heelan tahay yani soo dhaweynta iyo waxa weye dhismayaasha iyo dawaafinta dadka xujayda ee dalkeeda soo gaaraya walaal xujaajta ayaa sannadkan lagu qiyaasayaa in ay gaadhaan tiro badan oo malaayiin kor u dhaafaysa kuwaasi oo isugu iman doona dhulka barakaysan waxaana inta badan laga walwalaa dhinaca caafimaadka iyo ammaanka sida uu faahfaahinayo sheekh samsudiin goobdoon walaal wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi carabiya dabcan xilliga xajka ah waxay iska saartaa mas-uuliyad aada u weyn ayay iska saartaa sixada ama caafimaadka dadka xujayda ah iyadoo mar kastaba laga digtoonaado cudurrada waxa weeye ay dadka xujayda ah ee dalalkooda kala imaanayaan qof kastoo xaajiyaana waxa weeye isagoon warqad caafimaad wadan aan loo ogola inuu dalka soo galo sidaa awgeed wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi carabiya waxa ay meel kastaba ka furtay faracyo ambalaas ah oo markaba waxa weeye haddii xaajku meesha uu marayo uu ku kufo isla markaba waxa weeye ay dhalinyaro aada loogu tababaray arrinta iyada ah ay kasoo gaarayaan markaasna qofkii waxa weeye emergencyga ugu dhow la geynayo marka sidaa awgeed wasaaradda caafimaadku aada iyo aad bay uga gaashaamatay soo dhaweynta xujayda waxaadna dareemaysaa meelo badan inay furuucyo ka furteen baabuurta iscaabka oo ambalaastana meel kastaba lagu daadiyey si ay waxa weye dadka imaanaya ee dhowrka milyan ah ee caalamka imaanaya ay loo sugo caafimaadkooda iyo sixadooda aad bayna ugu mahadsan tahay wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi carabiya arrintaa iyada walaal xagga ammaanka ee dalka sacuudi carabiya saa og tahayba xilliga xajka markii la gaaro waxaa la keenaa ciidamo loo tababaray amniga iyo habsocodka ay xujayadu u soconayso ee ciidamo kala haga marka mar kastaba oo xajka la gaaro waxa weeye quwad khaasa ama tiim khaasa ayaa arrinta amniga ka shaqeeya iyadoo hayrokobtaradii iyo ciidamadii iyo kuwii amniga sugayay iyo kuwii waxa weye xujayada kala hagayey iyo dhammaan waxa weeye amniga dalka oo dhan waxa weeye aad moodid in si khaasa loo sugayo ayaad dareemaysaa marka waxaan odhan karnaa qolyaha amniga iyaguna aad iyo aad bay u dadaalaan xilliga xajka ah si fiican bayna dowladdu waxa weye mas-uuliyadda kaga saarta arrinta iyada ah sidaa ogteen hadda intii lasoo dhaafay xajajkii hore oo lasoo dhaafay caalamkao dhan laga wada ogyahay si ammaana oo ammaankeedu boqolkiiba boqolya ayuu xajajkii hore ay u dhaceen iyadoon wax xariiqaa dhicin wax gobashaan aysan dhicin wax shilal aan aysan dhicin wax dhibaato khaas ah oo waxa weye howlo kale aan aysan dhicin iyadoo amniga la odhan karo aad buu u sarreeyey ayaa haddana waxa weye sidii si ka fiican loo sii diyaar garoobay iyadana waxa weye wasaaradda amniga aad ba ugu mahadsantahay arrintaa ee dalka sacuudi carabiya
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen barre aadan ayaa barnaamijkaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington subax wanaagsan mar kale haatana kusoo dhowaada codkii baxsanaa ee fanaanada hibe maxamed
ha fikira naftayda ay weliga ha fududaan codkii baxsanaa fanaanada hibe maxamed hodoon hibe nuura wuxuu gabagabow yahay idaacaddeenna yaroodnimo waxaa idala socodsiinaya saare cabdi axmed anigoo maxamed colaad xasana inta aan dib dambe galabta afarta marka ay saacadda afrikada badartaha ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.